جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmaan idinkugu heennana waxaa ka mida faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose ugu yaraan shan iyo toban isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya isku soo bax ballaaran oo lagu boogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka sabiid ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baae xiisad dagaal oo u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka gaalaraaca jubbaland ayaa ka taagan degmada beled xaawo ee gobolka gado ganacsatada suuqa degmada shibis ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taaibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta ardayda rawdada al ixsaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kowda bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose warkan iyo war kaloo ku aadan shan iyo toban isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud shiikh axmed toyshow maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax simtiya taariikhna ay ku beegan tahay kowda bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri allah fadligiisa waxaa xog dheeraada laga helayaa weerarkii barakeysna cagmarinta ah shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose iyadoona allah fadligiisa weerarkii shalay si baan loogu xasuuqiya cadowga allah isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xogta ay andulus heshay ayaa xaqiijinaysa in baktiga uu gaaray ilaa iyo toban iyo todoba askari oo isugu jirta kufaarta uganda iyo sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta halka dhaawacuna uu gaaray ilaa iyo koo iyo toban askari oo isugu jirta saliibiyiinta uganda iyo sidoo kale maleeshiyaadka riddada xoogaa la helay waxay intaasi raacinayaan in khasaare intaas uu kasii kordhi karo iyadoona ilaa iminka cadowga allah nolol iyo geeri ay ku laayihiin tir askar ah oo xilligii weerarka uu bilaabanayay isku tuurtay webiga shabeelle iyo deegaanka mara kuwaasoo ilaa iminka nolol iyo geeri lagu laayahay waxaana weerarkii shalay ka dhacay deegaankii sabiid ku biiraya weerarada taariikhiga ee ka dhacay bariga afrika ee sida baan loogu xasuuqay cadowga allah ee isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta iyadoo shalay muasasada alkataab ay baahsiisay warada weerarka sabiid lagu arkayay gaadiid qaniimaha mujaahidiinta gacanta ay ku dhigeen iyo sidoo kale hub iyadoona ciidanka mujaahidiintu ay inta badan gubeen xerihii cadowga allah ee deegaanka sabiid dhanka kale walaalka abu xasaan waxay ciidamada mujaahidiinta weer la beegsadeen kolonyo isugu jirtay sidoo kale kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa uganda iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ku sugnaa duleedka degmada afgoy weerarkan ayaa isagana sidoo kale khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah waxaana baktiga ilaa iminka uu sii marayaa sideed askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo qaarkood ay yeelaan goobta weerarka uu ka dhacay sidoo kale weerarkan shalay ka dhacay duleedka degmada afgooye ee lagu beegsaday kolonyada isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo todoba askari waxayna xoogaha la helaya intaasi raacinayaan in iyaguna khasaaruhu intaasi uu kasii badan karo isku darka weerarkan cagmarinta ee ka dhacay deegaanka sabiid iyo sidoo kale weerarkan isagana ka dhacay duleedka afgooye dhimashada iyo dhaawaca kufaarta uganda iyo murtadiinta waa afartan iyo saddex askari oo labadaasi weerar ah iyadoona taasi ay muujinaysa dhiigbaxa xoogan ee ku soconaya cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaana weeraradan imaanayaan xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgalada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta iyadoona warbaahinada caalamka ay muddooyinkii u dambeeyay si aada u hadalhayeen dhiigbaha xoogan ee ku soconayo kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta iyo taqadumka ballaaran ay sameynayaan geesiyada tawxiidka ee bariga afrika wajihaadukum mubaarak mahadsanid toyshow isku soo bax ballaaran oo lagu bowgaadinayo weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka sabiid ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman wixii ka dambeeyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa isa soo taraya hambalyada iyo bogaadinta ka imaanaysa qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya haddaba bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa hambalyo iyo tahniyad gaara u diray ciidanka tawxiidka ee ka qayb qaatay weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay deegaanka sabiid ee dowlaadka degmada afgooye gelinkii dambe ee shalay boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo ayaa isugu soo baxay fagaara ku yaalla deegaankaasi kuwaas oo bogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka sabiid dadkii isugu yimid fagaaraha saydheelow waxaa la hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday deegaanka sabiid oo mar kale raa'ida tawxiidka dib looga taagay saakay oo subax jimca bisha muxaramna ay soddon tahay saakay waxaan ku dheelmannay magaalo sabiil la yidhaahdo oo ay ku sugan yihiin gaaladii yugandheeska ahaa gaala yugandheesa kaarahoodii yaallo dabaabaadkoodii yaallo hubkoodii yaallo takbiirtaa lagu qaaday allaah dartii baa loo dagaalamay afarta dhinac baa looga yimid waxaa xerada loogu tegey gaal la dilay iyo gaal la qabtay iyo hubkoodiioo gacanteennu soo galay haddaad u malaysaan gaalada fulayaal weeye gaalada raggaa hadday dagaalami lahaayeen allaah baa sheegay gaalada inay fula yihiin sidoo kale qaar ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay ayaa bogaadiyey weerarkii deegaanka sabiid sida uu goobta fagaaraha ka sheegay malaaq ibraahim macali maxamed taas maynka bogaadiyaane oo dhammaan gobolladan odayaalka rogaan muslimiinta guud ahaan iyo regii ilaahay bacdishay guulas asbaabanagaday gaalada jilibka nakaday oo naftiga un huri taahaniidii bogaadega andiraan inti shahiida shahaadadii allah ka akbar inti dhaawacana ilaahay caafimada sii inti ka rebaadahay ton ajarju allah mallabada taas guud ahaan ilaahay baanka mahadiyaan humma dadkii inka hen maylanageeka maxadwiin ilaahay bacdijesiinhayn lan welbina ma eeda laa shukra alalwaajib lan welbigii kora ka saaranya ugu dambeenna qaar ka mid ah waxgaradka iyo qaybaha bulshada ku dhaqan deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo dhankooda waxay aad u bogaadiyeen weerarkii cagmarinta ahaa ee allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen mar kale gacan kuhaynta deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye gaalada oo burundeeska yugandeeska odalka dhammaay muslimiinta galanti oo ilaahay ka adaabe oo sabiidka dheedii shibeellada hoos gaar ahaan shibeellada hoos gaar ahaan haddana duuladii ka dheedii sabiid leraw duula afgooye hooseedaas eeta may binaanbaha ansurugnaa saydheelow deegaanka dadka muslimiinta eh oo farxad ionay barwaago i bashbash awmar waliska ko hesheedo gaalan dhammaati saadun aliley gaalan dhammaati unuun wayka waajahagna walyataki dombeey gobolka hanisa saaran ama tuulooyinka hana saaran oo gaalaadka jarta magala qaryo magaba isaaq maal ubrey baa diral era gaalad i dheegdo bafade eedanka faraaqsagna arantaasay allahu akbar marka maybwa deegaanka dadyayna dad mujaahidiin ee magiljo i bilaantiyo dhammaantii oo mujaahidiin ew gaaladana eedan ogde maanta dareenka dadweynaha ka waran dareenka dadweynaha geeka eedan kaasin soo warto sidii isin isin ban aragahayta shaqadhon dhammaati maybwa muxaadarada dhigalin suri insha allah gaalada segilka dhamaayan eedalanka faraxsanyi maybwa ilwalguuridaas ilaalmaka dhonaleray isiinba maybwa walba gordaasan inta shacuurta eedanka asanta gaalada dhamaashadee laka faraxsanyi isiinba ilinka argaytan sheegtalman fadaxsan eedanka faraxsan waxaana weerarkan uu imaanayaa xilli toddobaadyadii la soo dhaafay kolonyo ciidamo isugu jira afrikaan iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ee dhadhaqaaqi ka wadeen deegaanada aadka ugu dhow afgooye kuwaasoo la kulmay camaliyaad barakeysan weerara toos iyo weerarkan cagmarinta ee mar kale lagu qabsaday deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye bashiir muxiidiin abuayman warbaahinta islaamiga andalus deegaanka saydheelow duleedka magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir xiisad dagaal oo u dhexaysa kooxda ridada iyo maamulka gaalaraac ee jubbaland ayaa ka taagan degmada beled xaawo ee gobolka gado warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba degmada beled xaawo ee dhacda gobolka gedo waxaa shalay mar kale ay martigelisay iska horimaadyo culus oo dhex maray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamulka ridada jubbaland dagaalkii shalay ayaa dhacay markii maleeshiyaad ka tirsan kuwa jubbaland ay weerareen maleeshiya ku sugnaa afaafka hore ee xero u k oo talis u ah saraakiisha iyo maleeshiyaadka kooxda ridada gurgurte diryanka hubka culus iyo jabaqda rasaasta fudud ee dagaalkaasi laysku adeegsaday ayaa si weyn looga maqlayay magaalada oo maalmihii lasoo dhaafay ahayd mid dagaal ujoog ah oo dhinacyadu ay ku loolamayeen labada dhinac ee isdiriray ayaa midbaa midka kale dusha u saaray eedda dagaalkii dhacay gudoomiyaha maamulka ridada axmed madoobe ugu magacaaban gobolka gado murtadka lagu magacaabo maxamed xuseen alkaadi ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inay ka hortageen qorshe kooxda ridadu ku doonaysay inay ku qabsato degmada beledxaawo wuxuu intaasi kusii daray in dagaalku uu dhaliyey khasaa'ir kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray isagoo xusay in ay go'doomiyeen maleeshiyaadkii kooxda gurguurta ee ku sugnaa xera u k maanta waxaa dhacay dagaalkii labaad laakiin sidii ayagu ay rabeen iyo wixii markaas ay islahaayeen waad fushin kartaan oo ahayd in ma aragtay degmadan mar kale maadaama xoog looga saaray inay ay dib intay ugu soo noqdaan ay qabsadaan way usuulo weyday godadkoodii ay ku jireenna way soo dhaafi waayeen khasaaro ba-anna waa gaaray wasiirkii hore ee amniga ee jubbaland cabdishiid xasan cabdinuur waaye oo ma aragtay dhibaatada deegaankan inay ka dhacdan loo keenay haddii aan kuu soo koobo imaatanka cabdishiid xasan cabdinuur waxaa looga dan lahaa saddex qodob baa ugu muhiimsan qodob koowaad cabdishiid waa nin gacan ku-dhiigla ah oo dad fara badan oo uu dilay baa deegaankan loogu haystaa weliba waxaad haddii aad ogsoon tahay haddii kaleba hay-adaha caalamiga ahoo dembiyada dagaal baa raadinayo oo human right baa xitaa wakti badan juhdi ku bixinayay haddana xaaladu way degan tahay wax dhibaataa ma jiraan godadkoodii bayna hadda ku jiraan guud ahaan xeradooda oo dhan baa ayaa lagu hereereeyey wax kasoo baxa iyo wax galaya midna ma jiraan maamulka axmed madoobe ayaa dhanka kale war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in maleeshiyaadka gurgurta ay madaafiic ku garaaceen gudaha magaalada taasoo dhilisay khasaar dhimasho oo soo gaaray dadka rayidka ah dhanka kale murtad cabdirashiid janan oo ah taliyaha sirdoonka ridada gobolka gedo ayaa isagana hadlay intii uu dagaalku socday wuxuu eedda dagaalka dhacay dusha u saaray maamulka axmed madoobe isagoona sheegay in maleeshiyada jubbaland ay weerareen xera u k ee duleedka beledxaawo beledxaawo maanta xeraha ciidamada militariga dowladda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ay degan yihiin oo dadku ay u yaqaanaan deegaanka u k ayaa waxaa soo weeraray naba nidaam nabadiid ah oo dowladeed ah marka waana xeradaasi soo weerareen waana la iska caabiyey oo hadda xeradii iyo ciidanka joogay wax hadda khasaaro oo jiraan waa jiraan yar malaha dagaalka wuxuu ka socdaa xerada anagu waa naga soo weeraray ciidankan dagaal ma qaadin ciidankan waa lagu soo qaaday marka ciidankan la soo weeraray ciidankan waa isdifaacayaan beled xaawo cabdishiid janan cid horta ka celin karto eedaysanaha maxaa islaam oo joogo kismaayo cabdirashiid gedo kama celin karo baled xaawana kama celin karo kulama dagaalami karo marka arrintaas waa arrin iska dhalanteed iyo qusacbilaad ah waa arrin aan ku tilmaami karo dee dad wax garad wax aan wax magarata ah hadalkood ah ilwareedo kala duwan ayaa xaqiijiyey in iska horimaadka dhex maray labada maleeshiya uu dhaliyey khasaar isugu jiro dhimashay dhaawac oo soo gaaray labada dhinac iyo dad shacab ah ugu yaraan labada askari oo labada dhinac ka kala tirsan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalkii shalay dhacay halka sidoo kalena la xaqiijiyey geerida qof shacab ah oo ka mid ah dhallinyarada sida weyn looga yiqiinay degmada beled xaawo wiilkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray salmaan gaas ayaa ku nafuwaayey hubiyo ugu tagay gurigiisa kaasoo ka mid ahaa madaafiicdii ay isdhaafsanayeen maleeshiyaadka ridada ee dagaalamay xaaladda degmada beled xaawo ayaa weli ah mid dagaal maleeshiyaadka ayaana difaacyo ku kala jira xilli walbana waxaa la filan karo ayaa ah in mar kale ay fooda isdaraan labada maleeshiyo dadka deegaanka ayaa dareemaya cabsi xoogan isgaarsiinta magaaladana waxaa lasoo warinayaa in marma la jarayo marna lasoo daynayo taasoo xaaladda ku adkaynaysa dadka deegaanka barakaca dadka shacabka ah ayaa lasoo warinayaa inuu u kala jihaystay doolow luuqiyo mandheera mahadsanid abuushayba ganacsatada suuqa degmada shibis ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed dibadbaxan ayaa waxaa dhigayay ganacsatada ku ganacsata suuqa bilaaja carab ee degmada shibis ee magaalada muqdisho kuwaas oo sheegay in suuqaha ay ku ganacsadaan ay doonayso inay boobto kooxda riddada soomaaliya ganacsatadan waxay sheegeen inay u yimaadeen maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo ku amray in muddo laba cisho ah ay uga guuraan suuqa waxay ganacsatada intaasi ku dareen in maleeshiyaadkaasi ay ugu goodiyeen inay burburin doonaan goobahooda ganacsi haddii aysan u hoggaansamin amarka la duldhigay maanta banaanbaxa aan ka cawanayna waxaa waaye suuqii oo bilaaja carab ayaa la rabaa in la boobo shaati dowladna lagu boobo suuqa waxaa u xidhna maanta banaanbax nabadeedaa jiro unaga fowda kuma jirno arqaladeen suubi mayno nimanaa yimideen dhacaayo suuqa waa jabaynaa qaabay wax u wadaanna walaxaan fahmayna ma aan suuqan oo dhisan muddo ku dhow boqol sano ayaa qayb ka noqonaya dhulboobka xooggan ee ay kooxda riddada soomaaliya ka wado magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ay ku amartay ganacsatada suuqa bakaaraha inay halkaasi ka guuraan xilli ay doonayso kooxda riddada dhulka suuqa bakaaraha inay xaraashto mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taaibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya kala firxadka iyo baahida haysata askarta maamulka riddada ee axmed madoobe ayaa muddooyinkan laga dareemayaa magaalada kismaayo iyo deegaanada kale uu ka taliyo maamulkaasi tan iyo markii uu khilaaf soo kala dhex galay maamulada riddada ee kismaayo iyo muqdisho waxaa arrinkaasi ay saameyn dhinaca dhaqaalaha ku yeelatay maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe kaas oo dadka xogogaalkuhu ay sheegayaan in xaaladda cakiran oo dhinaca dhaqaalaha uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay kadib markii meelo badan oo uu maamulkaasi dhaqaale ka heli jiray uu ka soo xiray murtad xasan gurguurte dhinaca kale askarta maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa bilihii lasoo dhaafay kala firxanayay iyagoo qaarkood ayuu goosteen meelihii ay markii horeba ciidanka ka soo raaceen halka kuwa kalena ay isku soo dhiibayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dhowaan soo dhoweeyey toobadkeenayaal ka yimid magaalada kismaayo muscab xasan cali iyo siyaad yuusuf guhaad waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada kismaayo waxayna si gaar ah uga shaqaynayeen ilaalada madaxtooyada iyo ciidamo gaar ah oo ka tirsan maamulka riddada ee isku magacaabay jubbaland iyagoo toobadkeen ah ayay u warrameen labadaani askari warbaahinta islaamiga ah ee alandalus muscab xasan cali weye waxaan ka imaaday degmada magaalada kismaayo askariyan ka ahaatee askariga oo jubbaland u shaqeey waxaan ku biiray laba kun labaatan iyo afarta bishii lixaad oodmayn ayadoo cadnii qabsmaana un badanta iskaga beer waxaana dad gurmudahan loo diyaariyey oo meelaha markaa dagaalka dhan loo qaaday camal iyo dhibaatooyin badan waa iska jiraan adoo qof walba sunnahaday kaa muuqato lu yidhaahdo shaqa waa tahay foostaada kaa weyn lagu riixo cabsi waxay cabsi dareemi karaan qofka marka meel loo qaada ama meel weerar ku dhaca marka marka maxaa is dhigayseen marka laidin diyaariyey intee idin geenaas dhigayseen talaadii waa urur madaxtooyada waa la yidhahda urur hay waa ku ahaa yaxbulala
siyaad yuusuf guhaad baa layidhaahane waxaan ka imaaday kismaayo ciidanka madaxtooyada ayaan ka tirsanaa ee jubbaland haddana maxaan joogaa jirib oo lagu soo dhowey waxaan u hayay gurmud qaran baa gurmud baan ahaa markii alla markii xabad meel ay ka dhacdo maarta waa la ii qaaday shaqalaan baa ii geystay un meesha ka jirtay kismaayo ka jirteen baa ii geystay inaan galo inaan galo fikirkay meen marka hore inaan shaqaysto oo maarta dunida ka shaqaysto oo shacabnimaan ku shaqaystaan rabay laakiinse shaqaan waayay waxaan u joodin lahaa haddee talada yeelayaan nolosha ciriiriga inay kasoo tagaan oo maaratahay nolosha quman ee maaratahay islaamka ay kusoo biiraan yaan yaan u joodin lahaa maamulka gaala raaca ee ka taliya magaalada kismaayo islamarkaana magantu ah siliibiyiinta kenya ayaa waxaa inta badan askarta ka soo goosata ee soo gaara maamulada wilaayaadka islaamiga waxa ay ka sheekeeyaan dhibaatooyinka ay ku qabaan ka mid ahaanshiyaha maamulkaasi oo lagu eedeeyo caburin dadka ku hoos nool iyo weliba askarta ka tirsan maamulkaasi mahadsanid cusmaan ugu dambeyntiina ardayda rawdada al ixsaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya munaasabadana oo ahayd mid bandhig cilmiyeed ay ku sameynayeen ardayda rawdada al ixsaan ayaa waxay ka dhacday xarunta rawdada deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday maktabka dacwada wilaayada hiiraan kuwaasoo safar shaqo ku tegay deegaanka show waxaana munaasabada sidoo kale ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ardayda rawdada lixsaan ee deegaanka show ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كم أركان الإحسان أركان الإحسان ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله mid ka mid a culimmada deegaanka shawa goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey waalidiinta iyo macallimiinta rawdada in ahmiyad gaar ay siiyaan tarbiyada iyo waxbarashada ubadka diintu in carruurta lagu tarbiyeeyo shareecadii la baro waa wax ilaahayna faray subxaana wa tacaala waa wax hadda meesha aan u fadhinno waa wax hadda maanta aan halkan iskugu nimid nimco ilaahay na siiyey nimcooyinka ugu waaweynay ka mid tahay ayadoo carruurtii diinta la baraayo lagu tarbiyeynayo waa wixii dardaarankii oo nebiga sal ly slam uuna dardaarmay nebiga sal ly slam xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay carruurta bara salaada bara oo amra toddoba sano markay gaaraan carruurta waxaad fartaan salaada iyay toban sano gaaraanne nebigu wuxuu leeyahy sal ly slam ku garaaca jiifkana ku kala geeya waa tarbiyo carruurta lagu tarbiyeynayo diinta iyo shareecada waa rawdada al ixsaan ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan iyadoona maktabka ahmiyad gaar ah uu siinayo sare u qaadida tayeynta waxbarashada ka socota degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu aan la idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu